habeen wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsan ee muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka habeen caawa aan idinayna kuwooda ugu waaweyn golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya oo ansixiyey qiraar ku saabsan adkaynta hufnaanta maareynta maaliyadda dalka iyo madaxweyne xasan sheikh oo soo dhoweeyey allaa u naxariistee wariye ismaaciil sheekh khaliifo oo xalay ku geeriyooday degmada kaxda oo maanta lagu aasay magaalada muqdisho ee qaar ka mid a saxafiyiinta soomaaliyeed oo ka qaybgala aaskiisa wasiiru dowlaha wasaaradda amniga iyo taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeeduu guddoomiyey shir lagaga hadlaya adkeynta amniga caasimadda maamulka hirshabeelle oo sheegay inay dad ka soo daadgureeyeen goobaha uu fatahaadda webiga shabeelle ee magaalada beledweyne ku saameeyey dadka halkaasi ku sugan madaxweynaha somalilan oo guddoomiye cusub u magacaabay gobolka sool iyo maxkamadda sare ee bakistaan oo amartay in la sii daayo imraan khaan
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal caawa waa khamiis taariikhdu ay ku beegan tahay kow iyo tobanka bisha shanaad sanadka laba kun saddex iyo labaatan intaad maqasheen waxay hayeen qodobada warka iyaga habeen ugu door karoon anigoo cabduqaadir cismaan indhoy ayaa caawa idiin waramaya dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan haddii aynu ku biloawno golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa ansixiyey qaraar ku saabsan adkeynta hufnaanta maareynta maaliyadda dalka iyadoo dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu soo dhoweeyey golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya oo maanta yeeshay kulankooda caadiga ee toddobaadlaha ah oo ay ku yeesheen xaruntooda villa soomaaliya ee magaalada muqdisho ayaa kulankan waxa uu ahaa mid xasaasi ah iyadoo shir guddoomiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare shirkan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka iyo xubnaha golaha wasiirada intooda ugu badan golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya ayaa ugu horeyn waxay meel mariyeen qaraarka adkeynta hufnaanta maareynta maaliyadda dalka oo ka kooban ilaa iyo sideed qodob uu saldhigiisu yahay maareynta maaliyadda guud ee dalka maareynta dakhliga dalka iyo weliba ee qodobo kale oo muhiim ah ayay ansixiyeen sida afayeenka xukuumadda uu la wadaagay warbaahinta
bismillaahi raxmaani raxiim baha wasiirada ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxaa shirkiisii toddobaadlaha ee maanta oo khamiisa uu ku soo saaray qaraar muhiima kaasi oo ku saabsan adkeynta iyo hufnaanta maamulka iyo maareynta maaliyadda dalka oo ka kooban sideed qodob kaasi oo saldhigiisu yahay ciribtirka musuq maasuqa hagaajinta hanaanka maamulka maaliyadda dalka iyo weliba kobcinta dakhliga wadanka qaraarka ayaa waxa uu muhiim u yahay ilaalinta hantida guud ee dadweynaha iyo in loo maareeyo si hufan oo u adeegaysa danaha guud ee qaranka waxaana sideedda qodob ay kala yihiin qodobka koowaad golaha wasiirada ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maanta oo bishu ay tahay kow iyo tobanka may waxa uu soo saaray qaraarkan oo ku saabsan adkeynta hufnaanta maamulka iyo maareynta maaliyadda dalka qodobka labaad waxaa la farayaa dhammaan wasaaradaha xukuumadda federaalk ee soomaaliya iyo hay-adaha kale ee dowladda in ay si habsamila u fuliyaan tallaabooyinka lagu dhaqangelinayo laguna adkeynayo dhammaan shuruucda dalka gaar ahaan sharciyada iyo xeer nidaamyaalka khuseeya oo kale ah ba maareynta maaliyadda guud ee dalka ta maareynta dakhliga dalka ja iibka iyo qandaraaska qaranka xa maareynta hantida guud ee qaranka iyo kha maamulka iyo maareynta shaqaalaha dhammaan howlaha la xiriira iibka iyo qandaraasyada qaranka waxaa lagu bixinayaa tartan furan oo habraacyadiisu cad yihiin si waafaqsan sharciga iibka iyo qandaraasyada qaranka dhammaan qandaraasyada ay galayaan wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda waxaa ansixinaya guddiga isku dhafka wasaaradeed ee qandaraas bixinta dib u eegis soddon cisho gudaheeda sida waafaqsan sharciga iibka iyo qandaraasyada qaranka guddiga isku dhafka wasaaradeed ee qandaraas bixintu waxa uu soo saaraya habraacyo fulneed oo khuseeya howlaha iibka iyo qandaraasyada qaranka si waafaqsan sharciga iibka iyo qandaraasyada qaranka guddiga isku dhafka wasaaradeed ee qandaraas bixintu waxa uu hirgelinayaa mareeg ama website xukuumadeed oo lagu soo daabacayo xogaha iyo macluumaadka ku saabsan qandaraas bixinta iyo qandaraasyada dhaqangalka ah guddiga isku dhafka wasaaradeed ee qandaraas bixinta waxa uu dib u eegis ku samaynayaa dhammaan qandaraasyada dhaqangalka ah si loo hubiyo waafaqsanaantooda sharciyada iyo xeerarka khuseeya guddiga isku dhafka wasaaradeed ee qandaraas bixintu waxa uu yeelanayaa xoghayn farsamo oo ku kaalmaysa xilgudashadiisa guddigaasi oo uu magacaabaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya waxaa reeban in howlaha la xiriira iibka iyo qandaraasyada loo fuliyo hab aan waafaqsanayn sharciga iibka iyo qandaraasyada qaranka wasiirka maaliyadda ayaa u xil saaran xaqiijinta u hogaansamida iyo ku dhaqanka sharciyada ku saabsan qodobkan iyo xeer nidaamyaalkooda qodobka saddexaad waxaa la farayaa wasaaradda maaliyadda in ay si dhaqsiya leh usoo diyaariso hindisharciyeedka hantidhowrka qaranka kaasi oo hormarinaya isla xisaabtanka iyo daahfurnaan ku aadan maaraynta maaliyadda dalka iyo hantida dadweynaha ayna usoo gudbiso golaha wasiirada si loo horgeeyo baarlamaanka federaalk ee soomaaliya inta lagu guda jiro kalfadhiga saddexaad ee furmaya bishan maajo gudaheeda qodobka afraad waxaa la farayaa wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka in ay si dhaqsiyale usoo diyaariso hindise sharciyeed u fududaynaya dadweynaha soomaaliyeed in ay soo wargeliyaan falalka lidka ku ah hufnaanta iyo faldambiyeedyada la xiriira arrimaha maaliyadda iyo ku tagrifalka hantida dadweynaha islamarkaana ilaalinaya xuquuqdooda una soo gudbiso golaha wasiirada si markaasi loo horgeeyo baarlamaanka federaalk ee soomaaliya inta lagu guda jiro kalfadhiga
afhayeenka xukuumadda ayuu ahaa oo ka hadlayay qaraarka maanta ay meel mariyeen golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa soo dhaweeyey qaraarkan waxaana uu amray hirgelinta awaamiirta la dagaalanka musuq maasuqa madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxmuud oo goordhowar soo saaray ayaa taageeray habraaca la dagaalanka musuq maasuqa kaasi oo kasoo baxay kulankii golaha wasiirada soomaaliya ee aanan caadiga ahayn oo ay maanta yeesheen waxaana uu madaxweynuhu amray in la hirgeliyo qaraarkaasi la dagaalanka musuq maasuqa ma aha keliya akhlaaqda lagama maarmaanka ah laakiin sidoo kale waxa ay shardi u tahay horumar waara iyo soomaaliya loo siman yahay waxaa naga go-an inaanu dhisno hab daafuran iyo isla xisaabtan oo u adeega dhammaan shacabka soomaaliyeed ayuu madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku yidhaahday bayaan uu soo saaray waxa uu bayaankiisu intaasi raaciyey dowladhiska iyo amniga dadaalada horumarinta dhaqaaleed ee soomaaliya taagan yihiin marxaladaee taagan marxaladaha muhiimka ah si loo waa si loo dardargeliyo guulaha laga gaara waa in la hubiya buu yidhi dowladnimo ku dhisan isla xisaabtan sida uu raaciyey qoraalkiisa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya waxaa lagu soo gabagabeeyey oo hogaansanaan la-aanta bareerka ah ee awaamirtan waxa ay keeni doontaa cawaaqib tallaabo sharci ah sida lagu yidhi bayaanka lagu faafiyey barta facebooka ee villa soomaaliya ama bogga villa soomaaliya qaraarkan maanta golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya ay ansixiyeen ayaa sidoo kale waxuu ku soo aadayaa iyadoo maalmihii ugu dambeeyey ay soo baxiyeen xogo sheegaya in lagu guda jiro shakhsiyaad lagu tuhmayo ama lagu daba jiraan iraade shakhsiyaad lagu tuhmayo inay ka qeyb qaateen wax isdabamarin ama musuq maasuq ka dhacay gudaha xeendaabka garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho geesta kaleetana wasiiru dowlaha wasaaradda amniga iyo taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya ayaa guddoomiyey shir lagaga hadlayo adkeynta amniga caasimadda sida uu warkan ku faahfaahinayo waryahayaga cabdisalaam juula shaakir wasiiru dowlaha amniga xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cali xagaa oo ay weheliyaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan yuusuf alcadaala iyo taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa guddoomiyey shirka khamiislaha ah ee hogaamada iyo fadhiyada madaxa bannaan ee ciidanka booliska soomaaliyeed shirkan ayaa lagu bogaadiyey waxqabadka shaqo ee hay-adaha ammaanka gaar ahaan sugidda amniga guud ee dalka xilligii ramadaanka imtixaanaadka la dagaalanka burcadda iyo al-shabaab kulankan ayaa si gaar ah waxaa ciidanka booliska hay-adda nabad sugidda iyo boolis militaro loogu bogaadiyey hirgelinta xeerka xakameynta hubka ee caasimada magaalada muqdisho si kastaba magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa waxaa guud ahaan laga dareemayaa deganaansho amni oo weyn kadib markii qeyb ahaan lagu wareejiyey amniga ciidamo booliska militara ah oo dhowaan lagu soo tababaray magaalada kambaala ee wadanka uganda amniga guud ee dalka ayaana hadda ah mid aada iyo aada u wanaagsan kaas oo laga dareemayo degmooyin dhowr ah oo ku yaala gobolkan booliska militaro oo dalka uganda kusoo tababartay ayaana amniga sugidiisa qeybta ugu weyn ama saameynta ugu weyn ku leh
tahay waryahayaga cabdisalaam juula shaakir dhinaca kaleetana maamulka hirshabeelle ayaa waxay sheegeen in dad ay kasoo daadgurayeen goobaha uu fatahaadka ka geystay webiga shabeelle magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan halkaasi oo uu ku dhuftay fatahaad markaasi webiga shabeelle afhayeenka madaxtooyada hirshabeelle ayaa warbaahinta maruu kula markauu warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu faahfaahin uu ka bixiyay khasaaraha ba-an oo uu geystay fatahaada webiga shabeelle islamarkaasina uu ka geystay magaalada beledweyne mar uu warbaahinta la hadlayay ayuu sheegay inay soo daadgurayeen ama daadgureen u sameeyeen dadka fatahaada xoogan ee webiga shabeelle uu ku saameeyey islamarkaasina ku goodoomiyey qeybo ka mid a magaalada beledweyne isagoo sheegay inay muhiim ay tahay in gargaar lala soo gaaraa dadkan dhibaateysan islamarkaana ay saameeyeen fatahaadyada
bismillaahi raxmaan raxiim waa mahadsantihiin magaalada beledweyne waxaa ka jira fatahaad xoog leh oo baasan oo runtii uu samaynayo webiga shabeelle dadkii deganaa magaaladu waa ay ka barakaceen iyagoo runtii daadsan bariga iyo galbeedka magaalada dad waxaa jiray ku sugnaa gudaha magaalada oo ku go'doomay dowladda hirshabeellena waxa ay runtii dadaal ku bixinaysaa iyada oo kaashanaysa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee ku sugan magaalada beledweyne in dadka guryaha ku go'doonsan loo sameeyo daadgureen shalay iyo maantana waxaa runtii si dardar leh ku socota daadgureynta dadka guryaha ku go'doomay sidoo kale madaxweynuhu waxa uu la kulmay hay-adaha kala duwan ee ka shaqeeya samafalka ay jooga magaalada beledweyne waxa uuna faray in si degdeg ah dadkan loola soo gaaro gurma degdeg ah dadkan waxa ay daadsan yihiin magaalada barigeeda iyo galbeedkeeda waxayna u baahan yihiin in gurmad ay helaan oo biyodhaamin ay helaan oo cunto ay helaan oo hooyna ay helaan marka insha allahu dowladda hirshabeelle waxay xoogga saari doontaa sidii dadkan gargaar degdega loola soo gaari lahaa insha allahu tacaala aad baad u mahadsantihiin
waxuu ahaa afhayeenka waa madaxtooyada markaasi hirshabeelle sidaad maqlayseen waxuu ka hadlayay fatahaadada webiga shabeelle uu ka geystay magaalada beledweyne taasi oo sababtay in dad badan ay ka barakacaan goobaha fatahaada ay ku dhufteen allah u naxariistay waxaa maanta magaalada muqdisho lagu aasay wariye ismaaciil sheekh khaliifa oo ka mid ah rugcadayaasha saxaafadeed ee in muddoa ka howlgalayay wadanka waxaana uu xali ku geeriyooday degmada kaxda ee gobolka banaadir aaskiisoo muqdisho ka dhacay waxaa ka qayb galay qaar ka mid a suxufiyiinta soomaaliyeed agaasimayaal warbaahineed waryahayaga cabdifataax muumin ilka case oo ka qayb galay ayaa warbixintan soo jeedinaya
allah u naxariistay waxaa maanta magaalada muqdisho lagu aasay wariye ismaaciil sheekh khaliif oo ahaa saxafi rugacdaa ah oo muddo badan ka soo shaqeeyey warbaahinta wariye ismaaciil sheekh khaliif ayaa xalay ku geeriyooday degmada kaxda ee gobolka banaadir waxaana maalmahan uu ku xanuunsanayay qeybo ka mid ah magaalada muqdisho iyadoona uu dhaawac ka soo gaaray qarax loogu xiray gaari uu watay oo muddo ay ka soo wareegatay dalka dibaddana loo qaaday balse dhaawaca qaraxa oo muddo ay ka soo wareegatay ayaa la sheegay inuu u geeriyooday marxuum ismaaciil sheekh khaliifa oo ahaa wariye rugacdaa ah ayaa agaasimo ka soo noqday dhowr warbaahino oo ku yaala gudaha dalka gaar ahaan magaalada muqdisho sidoo kale waxa uu ka mid ahaa macallimiintii wax ka dhigi jirtay xarumo waxbarasho oo ku yaala gudaha magaalada muqdisho aaska marxuumka waxaa ka qayb galay ehel asxaab iyo sidoo kale saaxiibadii ay isla soo shaqeeyeen iyo qaar ka mid ah ardaydii uu wax uu soo baray qaar ka mid a madaxda warbaahinta iyagu ka qayb galay aaska iyo saaxiibadii aad ku yiqiinay islana soo shaqeeyeen ayaa iyagu ka hadlay waxa ay ka yaqaaneen weliya ismaaciil sheekh khaliifa waxaana ay sheegeen inuu ahaa shaqsi aad u wanaagsan islamarkaana afgaaban waxayna tacsi u direen dhammaan eeli asxaabtii uu ka baxay waxaan dhihi kalaa runtii ismaaciil wuxuu ahay shakhsi u dhabar areegay saxaafadda soomaaliya weliba xilli adag ku jirtay inuu ka shaqeeyo oo uu dhallinyaradan faraha badan warbaahinta ka shaqeysa uu soo tababaro horuna mariyo sidii dalkan uu ku heli lahaa warbaahin xur ah oo shaqadeeda si wanaagsan u gudata sidii lagu heli lahay waa ka warqabtiin ismaaciil asoo shaqadaas ku jiro u dhaawacayey oo baabuurkiisa qarax loogu xiray dhaawacna uu kasoo gaaray muddo dheerna uu xanuunsanay ilaa heer saameynti ka dhalatay hadda ay soo gaartay ilaa geeridiisa dhaawacdi kasoo gaara qaraxaas marka waxaad dareemi kartaan inuu ahay heerkaas uu gaaro in qarax loo dhigaa in uu shaksi ku weyn saxaafadda soomaaliya kana shaqaynaya sidii dalkan ay uga hirgeli lahayd nabad iyo dimuquraadiyad iyo saxaafad iyo sidii loo badbaadi lahay ummadda soomaaliyeed xuquuqul insaanka iyo xuriyatul qowlka loo badbaadi lahay nin ka shaqayhaya inuu yahay dareemi kartaan marka waxaan leenahay ismaaciil wuxuu ahay mujaahid saxafiyiinta rugcadaaga ka mida madaxda saxaafaddana ka mida runtii tiiraanya weynay nagu beerta geeridiisa laakiin haddana qadarta rabi inay wakhtigiisa uu sugayo uusan kasoo hormarin oo wakhtigii loo asteeyo ay tahaan aaminsanahay marka bahda saxaafadda iyo dhammaan qoyska iyo ehelka dhammaan uu ka geerido waxaan leenahay allaha naga sabar siiyo asagana janatulfurduus allah geeyo wuxuu nooga baahan yahay maanta waxay ka dambeeya duco iyo inaan u duceyno in ilaahay uu jannadiisa geliyo walaalkiin qabriga u waasiciyo waa halgamaa sidii hore loo sheegay tababare macalin aqoon-yahan miidiyaha wakti badan wakhti ku soo qaatay dad badanna soo saaray kolley ma hilmaami doono walaalkiin waxaan leenahay ilaahay qabriga u waasiciyo waa halka loo wada socdo qof walba waxaa sugaysa godkaas yar ee labada mitira koob iyo tobankii mey oo ah maanta maalinimo khamiisa ayaan halkan gadaasheenna ah ku sagootina walaalkeen waxaan ilaahay uga baryeennaa inuu ilaahay qabriga u waasiciyo ilaahay jannatulfirdowsa geeyo waxyaabaha uu sababsaday naf walba sababbay ee u dhimataa walaalihii iga horreeyaa sheegay qaraxii gaariga loogu xiray iyo aahaartii ka dambayso ka timid in ilaa lug laga gooyo ilaa sariir uu muddo ku abaado ayaa sabab u ahayd ilaahu u naxariiso ehel iyo asxaab waalid iyo caruur iyo xaasasna ilaahow sabar iyo iimaan ka siiyaan leenahay gaar ahaan bahda saxaafadda waxaa ka baxay tiir weyn ilaahu u naxariiso waxaa laga hayaa maxamed dhamac gaariye maclinkayga aasi og buu yidhahdaa dadka taariikhda noocaas soo maray in aan aasno oon u oyno waan karnaa laakiin markuu u dhibaataysan yahay in la booqdo oo wax loo taro waa soomaalidu way ku adag tahay markuu qofka dhinto un baan wanaaggiisa ka sheegnaa intu inay samaystaan madxaf lagu xasuusto saxafiyiinta soomaaliyeed ee dhammaantood shahaadada ahayd ee dalkan dhiigoodii naftooda u hurtay ismaaciil sheekh khaliif wuxuu ahaa macallin wuxuu ahaa wariye saxafi weyn oo wuxuu ahaa dalka in badan ka soo shaqeeyey ku soo dadaalay dhibka ku dhacayna wuxuu ahaa qaraxii baabuurkiisa lagu xiray aahaartii ka timid unbuu marka dambena u geeriyooday dhibkaasina weli waa taagan yahay marka waxaan si gaara ugu tacsiinayaa saxafiyiinta soomaaliyeed oon leeyahay haka daalilina haka daalilina haka daalilina inaad naftiinna dadkiina iyo dalkiinna u hurtaan iyo diintiinna
cabdifatax mumiraad ee i t v-ga dalsan muqdisho
cabdifataax muumin ilkacsi wuxuu u dambeeyey guud ahaan warkii habeenaad caawa kala socoteen raadiyaha dalsan cid warka iyaguo seega waxay dib kaga heli karaan mareegyada bulshada aynu ku leenahay tan iyo kulanti daba nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima u helidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa talal hel